gudoomiyaha ganacsatada bulshada deegaanada koonfur galbeed ee gobolka nugaal axmed maxamed sheekh aadan oo kulan iskasheena bulshada koonfur galbeed ee ku nool magaalada garoobe iyo weliba lagu hadalaay sidii codsho un weydiisadii lahay bulshada koonfur galbeed ee garoobe degaan maadaama uuse yaamo sharax golaha deegaanka degmada garoobe ee xisbiga ka welina uusa bulshada ka codsada intii lagu garab siiya doorashada qofi cod dhowaan ku qabsooma doonta gobolka nugaala waxaana kumid ee bulshada ku qeybgalay kulanka kushal jeedaan puntland iyo koonfur galbeed iyo taageero muujeen iyoona sheegeen intii codsho sii doonana gudoomiyaha ganacsatada bulshada deegaanada koonfur galbeed ee gobolka nugaal axmed maxamed sheekh aadan oo kumid ee musharaxiinta intertamite doorashada sadiida degme ee ka dhihi doonto gobolka nugaala labaatan sadiida bilanga waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanka xafladda dhigtay waxaan u rajaynaya insha allah biidnilahi kariim guul inuu ku soo baxo xisbiga u tartamaya iyo jagadu raadinayo markuu soo baxana weliba waxaan leenahay allaha kuga astura haddana mar kale dadka kaaha ku soo biiray inteedii badan waa kaa haysannahay oo aad ba iyagana u soo dhaweynayna waa mahadsantihiin baan leenahay baad tahay xildhibaan way xildhibaannimada in ku tanaasulay oo mabda'yana lahaay siyaasadeed siyaasad welima kubana siyaasada kajara laakiinse waybaa xildhibaanimada in tanaasulay walaalkaynan garabshay nagada hal xildhibaan hasaar maadaama unana digili mirafle una hal xildhibaan hasaaran wayba aragnay boosaaso wayba aragnay gaalkacay waa meel walbi aragnay intii wadagalnyo wada jira walka gooyaan la eri reebanow reebanow maysiin lahaa axmed garab surugnoy digli miriflow lankaan hasaaranoy xildhibaanka shaleedasun hadda qabna una ka dhabaaqni una lamalanaa hadda maylaraisu iska casilni anii ibraahim caaran
maanta waxaan meesha ugu joognaa midnimo haddaana midnimo la helin waxba helimayna tafaraar waxba tarimayo muhiimadda ugu muhiimsan waxaan rabnaa inaa garab istaagno walaalkeen axmed axmed haddaan helnana waxaan helaynaa maayar oo degmada noo soo baxaa waxaan rabnaa inaa deesla dhisno maayarkeeni iyo xildhibaankeeni musharax maanta waxuma baahan ammaan waxaan rabnaa inaa farteenan kaga fayeysano aan soo saarno nugul maalinta doorashada saddex labaatanka beri baa ugu horreysa waa iska soo bax aana kulley hadda kaax baan ku biirnay waxaan rabnaa inaa si mug leh aan isku muujinno aan soo baxno oo meeshaan ka arko inaan awood leenahay waxa weeye soomaalidu waxay tidhahdaa shan nin oo isku tala ana hal shanshaa ka baxda shan nin oo kala tala ana shan shanshaa ka baxda maanta aad waxa weeye digri miriflo waxaynu ku mahad celinaynaaba waxa weeye oo gacanaynu ku siinaynaa annaga xaafadihii waxaanu nahay axmed watay oo waxa weeye axmed idinka keliya ma aydin wadan deegaankaa watay axmed waxa weeye axmed waa loo taagnaa waxa weeye reer puntland axmed waa u midaysnaayeen axmed qof keliyana ma wadan reer keliyana ma wadan waxa weye waa isku koobteen waxaa tiraan digir iyo milifle ma wadan axmed waxa weeye deegaanka reer puntland oo dhan amase reer nugaaleed oo dhan hadday miyi tuulo ka aan degmo waa la wada watay waxa weeye ninkaas axmed ah maansha ah baanu leenahay axmed waa samafale maanta hadduu inii soo baxo waxa weeye waa nin meel inigaarsiin kara oo aad leedihiin war xildhibaan bay noo soo baxay war xildhibaan baynu wadanaa laakiin haddaydan maanta axmed aydan soo saarsan hadda waxa weeye waad iska haraysaan waad ogtiin dowladda puntland axmed iyo ninka la yidhaahda geedi hadday maanta soo wada baxaan oo xitaa aynu geedi soo saarno axmedna waa soo baxaya
horta geeka may farxadduin aha oo aan ka faraxsanaa anoo geeka garow rooga oo axmedna xafladdiisoo musharaxmaana roogo oo aan koonfur galbeednahan ku safaray in isu doorashadiis iyo xafladiis ana qiib ku haada horta eedaan ka faraxsana garow marki iinkoow haytiu ana kooyaw waana meeha safaray doorashadan oo dhallinyarada digili marafle musharaxan ata oo degmadan garow iyo lamada degma kale ku dhiyaas marka inay doorashada ku dhiyaasona rooga doongna waana si in la hubsada doong